alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa ywmi اddiin qaala raximah llahu tacaala xadahanaa ismaaciil huwa ibn abi uweys qaala xadaanii malik can makrama ibn sulaymaan can quraybin mowla bni cabaasin ana cabdاllaahi bna cabaasin akhbarahu anahu baata inuu uhoyday leylata habeen cinda maymuuna maymuuna agteeda zawji nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga xaaskiisa ahayd wa hiya iyaduna khaalatuhu habaryartii weeye cabdillaahi bni cabaas qaala fadajactu waan jiibsaday fii cardi alwasaada alwisaada wisaadada amaba se waxa weeyaan baasha lagu tiirsado barkimada lagu tiirsado gudubkeeda ayaan jiibsaday wadajaca waa jiibsaday rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam iyo wa ahluhu xaaskiisiina fii tuulihaa dherarkeeda fanaama waa seexday rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam xataa ida intasafa alleylu ilaa habeenkii uu kala badhmay aw qablahu biqaliilin ama nisfu leyl in yar ka hor aw bacdahu biqaliil ama in yar kadib macnaa waa qiyaas waa qiyaasiya cabdillahi bni cabaas in nisfu leyl ahayd ama in yar ka hor ama in yar kadib istayqada waa toosay rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam fajalasa waa fadhiistay yamsaxu isagoo masaxayo annawma hurdadii can wajihi wejigiisa ka masaxayo biyadihi gacantiisa ku masaxaaya markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhihiisa ayaa gacmaha uu ku masaxaayey indhuhuna waa meesha markaa hurdadu ay ku dhacdo marka waa min baabi iطlaaqi ismi اlxaali cala اlmaxal shaygii meesha markaa degay indhaha degay oo hurdada ah ayaa meeshii uu degay oo indhaha ah markaa magaciisii loogu yeedhay ama yamsaxu nowma ee yamsaxu ahara nowm hurdada raadkeedii ayuu masaxaayey can wejihi buu ka masaxaayey oo biyadii gacantiisa uu kaga masaxaayey macanaa wejiga ayuu gacanta mariyey taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha hurdada la yskaga duuliyo uma qara'a wuxuu akriyay alcashar alaayaat tobanka aayadood alkhawaatim ee khaatimo ama gebagabada ah ee min suurati aali cimraan ka mid a uma qaama waa kacay ilaa shanin buu kacay qarbad gabowday xaggeed oo mucallaqatin meel ka soo laalaado fatawada'a minhaa xaggeeda ayuu ka weysaystay fa axsana wudu'ahu weysadiisii u wanaajiyey uma qaama waa istaagay yusallii isagoo tukanaaya qaala bnu cabaasin wuxuu yihi faqumtu waan kaco fasanactu waan sameeyey midla maa sanaca sidii uu sameeyey oo kale uma dabeetana dahabtu waan tegayo faqumtu waan istaagay ilaa janbihi dhinaciisa wawadaca waa dhigay yadahu lyumna gacantiisii midig buu dhigay rasuulku calaa ra'si madaxayga dushiisa wa akhada biuduni alyumna dhegta midigna waa i qabtay yaftiluhaa isaga oo maroojinaya fasallaa waa tukadee rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayni uma rakcatayn uma awtara dabeetana witrigii ayuu tukaday uma dajaca dabeetana waa jiibsaday xataa ataahu ilaa u yimi almuadinu faqaama waa kacay oo fasallaa waa tukaday rakcatayni khafiifatayn oo labadii ka horreeyey salaada subax uma kharaja waa baxay oo fasallaa waa tukaday asubxa salaadii subax ayuu tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid ibni cabaas mararuna waa ina soo maray waana ina soo mari doonaa marar kale biidn illahi tacaala waxaana markaa iminka bukhaari raximah allahu tacaala uu u xujaysanayaa xadiidkan in qur-aanka la akriyi karo iyadoo qofku aanu weyse qabin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta aanu weysaysan ayuu akhriyey tobanka aayadood ee suuratu aali cimraan ay ku dhammaato weysada ayaa dembeysay uma qara'a alcashra alaayaat alkhawaatim min suurati aali cimraan ثuma qaama ilىa shani mucalaqati fatawadaأa minha faaxsana wuduuءa marka wuxuu u deliishaday qira'aة اqur'aani calىa gayri wuduء inay tahay jaa-im waxaanu ku radiyey xadiidka cidda karaahiyeysatay wa fiihi daliil calىa raddi man kariha qira'aة اqur'ani calىa gayri طahaarة لأn nabiy عalayh الصalaaةu wasalaam qarأa hadi اآayaat bacda qiyaamihi min الnowm qabla an yatawadأ haddii markaa la yidhaahdo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam hurdadu fii xaqihi marka la eego may ahayn naaqidun lilwudu oo rasuulku waa ka yidhi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii waxaa la yihi taa maaha macnaheedu rasuulku haddii uu seexdaba weysa inaanay ka jabin laakiin macnaheedu waxa weeyaan haddii wixii weysada jabinaayey uu yimaado rasuulku isagoo hurdo ayuu dareemaya bimacnaa waa is ogaanaya laakiin dadka kale de isma oga marka maha macnaheedu isagoo hurdo wax waysada jabiyaa kuma dhacee macnaheedu waxa weeyaana dadka kale uu dheer yahay wixii waysada jabinaya haddii uu ku dhaco rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa waa waa is waa og yahay oo waa dareemayaa bikhilaafi gayrihi min annaas lamana odhan karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu aayadahan akriyay waa weyse qabeeye waa jadiidinaye de in weyse qabay daliil bay u baahan tahay asalkuna waa inaanu markaa weyse qabin xadiidkana daahirkiisu waxa uu tusinayaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa weyse uu istinaafay amaba se uu bilaabay waxaa kaloo xadiidkani daliilu u yahay qofku marka uu soo tooso inuu la yimaado waxyaabaha hurdada ka duulinaya fajalasa yamsaxu nawma can wajhi biyadi waxaa kale oo daliil u yahay xujiyatu afcaali nabiyi calayhi salaatu wasalaam rasuulka afcaashiisu inay xujo iyo daliil tahay walihaada bay saxaabadu kaga dayan jireen uma dahabtu faqumtu ilaa janbihi marka alaslu fi afcaali nabiy waa alitisaa afcaasha rasuulka waxaa asal u ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo masaa-isha kale markaa xadiidka ku jirta duruustaa hore ayay nagu soo martay oo mar dambe ku noqon mayno baabu man mid buu u baabiyey lam yatawada aan weysaysan yacnaa min algashi aan ka weysaysan madax wareerkii ilaa min algashi miir doorsoonkii mooyaane almuthqali ee ahaa ama almuthqili labada waa la odhan karaa ee ahaa mid markaa la culaysiiyey oo qofka heer ka gaadhay amaba se ahaa mid isaga laftiisu qofka culaysiiyey markaa qofka haddii uu ku dhaco kashi ama ikhmaa miir doorsoon hadduu ku dhaco waxa miir doorsoonkaasi uu ka mid yahay waxyaabaha weysada buriya lanno zawaal caqli baa ka dhalanaya qofka caqligiisu inuu suulo suulitaanka markaa caqliguna waxyaabaha weysada buriye ayuu ka mid yahay ama sababtu u suulay ha noqoto iqmaa qofkoo miir doorsoomay ama waali ama qofkoo sirkhaamay waxaana markaa kuwaas oo dhan looga qiyaas qaatay cala naw hurdada ayaa markaa la ilxaaqiyey ama la haleeshiyey looga qiyaas qaatay culimada qaarkoodna markaa ijmaac baabay kusoo naqliyeen inay arrimahaasi weysada ay buriyaan laakiin haddii hurdadii looga qiyaas qaatay lafteedaba aan la isku waafaqsanayn u malayn maayo kuwan laftoodana inuu ijmaac uu ku ansaxaayo laakiin adilada markaa tusinaysa in hurdadu ay weysada buriso ayuunbaa markaa kuwan kalena inay weysada buriyaan loo daliishaday marka kashiga waxaa la idhaahdo qofku haddii madax wareer uu ku dhaco oo uu dhaco isagoo weli wax kala garanaya oo miir doorsoonkiisu mid dhamaystiran oo dee caqligiisii daboolay aanu ahayn ee weli wax uu kala garanaayo markaa weysadu ka jabi mayso waayo hurdada looga qiyaas qaatay ayaa lafteedu laba nooc ah annowm athaqiil ama almustaqriq aladi yugati alcaqla hurdada markaa culusa dee qofka caqligiisa daboosha oo waxaa hareerihiisa ka dhacaya dee daahirka ee iska muuqda ama qofka soo jeeda uu iska maqlaya isagoo aan war uhaynin iyo anowm اlkhafiif غayr اlmustaqriq aladi laa yuqaطi اlcaql iyo hurdo fududoo qofka caqligiisa aan wada daboolin oo waxyaabaha qaarkood oo agtiisa ka dhacaya qofku weli uu la socdo isagoo hurda oo lagaba yaababa dee inuu khuurinaayo marka hurdada weysada burisaana waa anowm lmustaqriqa weyi waa hurdada qofka caqligiisa dhex gelaysa ee daboolaysa ee ka qarinaysa waxyaabaha hareerihiisa ka dhacaya waraan u ahayn walihada buri ibn cabdilbar raximah اllah inama nowm اlmuujibu lilwudu ma galaba calى اlqalbi wa khaalatahu hurdada weysada waajibisaa waa ta qalbiga ka gaalib noqota ee aanu la socon waxa hareerihiisa ka socda ee qalbiga dhex gasha macnaha noocaasana waxaa laga soo wariyey jamaca min asalaf waxaa ka mid ah anas ibnu malik ida wajada arajulu طacma الnowmi jaalisa kana aw gayra dalika facalayhi lwudu bui anas ibnu malik ninku hadduu hurdada macaankeeda dhadhamiyo macnaa si fiican uu dhex galo ama ha fadhiyo ama xaalad kale ha ku jire weyse ayaa ku waajibtay xasan اlbasrina wuxuu odhan jiray ida khaalaa الnowmu qalba axadikum falyatawada markay hurdadu midkiin qalbigiisa dhex gasho ha weyseysto saas oo kale taabiciin badan laga soo wariyey saciid iyo abu raafic iyo caطaa iyo qaala caطaa ida malaka الnowmu fatawada qaacida aw mudajican haddii hurdadu ay ku mulkido macnaa iyadoo ay ku yeelato de iyadoo ay kaa xoog roonaato waxba aanad la socon oo aanad ogeyn weyseyso wa qaala isxaaq kul man naama xatى galabhu calى caqlihi falyatawaضa mid kasta oo seexda ilaa hurdadu caqligiisa ay ka qaalib noqotay oo aan wax muuqda iyo wax kala toon aanu kala ogeyn ha weyseysto aahaarta waxa wariyey cabdالrazaq fi musanaf iyo ibn abi shayba fi musanaf ibn mundirna kitaabkiisa alawsط ayaa uu kusoo naqliyey marka kashiguna waa sidaas oo kale haddii qofka dawakhaade ay ku dhacdo oo uu dhaco amaba de uu fadhiistaba haddii aanu waxbaba kala ogeyn oo dee xaalatu iqmaa uu galay miyir doorsoomay waxaa hareerihiisa ka socda alumuuru daahira waalbaطina midnaba aanu la socon dee hurdada mustaqriqa ayaa xukumkeeda uu yeelanayaayo in weysaysta ayaa waajiba way xaaladaasi dee waxba lama socdo inay wax ka soo baxeen iyo in kale isma oga hurdaduna waa madinatu intiqaad alwudu waa meel loo filayo qofka weysadu inay ka burto haddii waxa weeyaan qofka dawakhaadu ay ku dhacday walow dee caqligiisii wax ka midi haba tagabo dawakhaadu ha qarisee wax uu kala og yahay oo dee ugu yaraan umuurta daahirka uu la socdo uu maqlaayo sanqaraha iyo aswaada hareerihiisa ka baxaysa kaasi waxa weeyaan kashigiisaas ama dawakhaadiisa iyo miyir doorsoonkiisaasi kii weysada burinaaye maaha oo almuhim hurdada ayunbaa uu raacaya waayo marka horeba hurdada ayaa loo qiyaas qaata qaala xadaثana ismaaciil waa ibn abi uweys qaala xadaثanii malik can hishaam ibn curwa can imra'atihi fatima waa fatima bint اlmundir ibn zubayr waana in adeertii waana xaaskiisii can jaddatiha bay ka warisay asma binti abi bakrin anaha qaalat waxay tihi ataytu waxaan u imi caaisha zawja nabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xiina khasafat ishamsu qoraxdu markii ay madoobaatay faida annaasu misawaaba dadkiioo qiyaamun taagan oo yusaluuna tukanaya waidaa hiya misawaaba iyadoo qaa'imatun taagan oo tusalii tukanaysa faqultu waxaan ihi maa linnaasi dadkii maxaa u sugnaaday maxaa ku dhacay maxayd salaada xilliga la tukanaya faashaarat waa tilmaantay biyadiha gacanteedii bay ku fiiqdeen naxwo samaaya xaggaa samada wa qaalat waxay tidhi subxaana allah markaa taa waxaynu ka qaadanay ishaarada qofku salaada dhexdeeda haddii la weydiiyo uu ishaaro ku jawaabo tilmaan ama haddii la salaamo sida rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ishaaro uu qofkii salaantii kaga radiyo ugu jawaabo walow ishaaradaasi ha noqoto mid macno laga fahmaye inaanay salaada burinahayn baa laga qaatay laakiin haddii aanay xaaja keensan dee makruuh bay noqonaysaa oo waa xarakatun fi salaa wa qaalat subxaana allahina waxaa laga qaadanayaa dikriga qofku uu la yimaado markaa salaada dhexdeeda walow fii gayri maxalihiba ha dhaco meeshiisii meel aan ahayne salaadiisa in aanu burinahayn faqultu waxaan idhi aayatun hiya aayatun ma aayad ba yani ilaahay aayaadkiisa kamida calaamadaha tusinaaya ilaahay subxaana watacaala jiritaankiisa iyo kelinimadiisa iyo awooddiisa fa ashaarat waa ishaartay haddana ay nacam haa iyadoo leh faqumtu waan istaagay xataa tajallaani ilaa uu iga kor noqday algashyu macnaa miyir doorsoon marka gashigeeda ayaa ahaa mid khafiifa oo dee mudqal aan ahayn wa jacaltu waxaan gudagelay asubu inaan shubo fowqa raasi madaxayga dushiisa maa an biyo taasina waxay tusinaysaa inaanay si dhammaystiran u miyir doorsoomin laakiin markaa intay dawakday ay diiday laakiin ay wax kala garanayso dawaatan biyahaba isku shubaysay falama insarafa markii uu ka baxay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yani can isalaa xamid allaha ilaahay buu subxaana watacaala ammaanay wa athnaa caleyhi ammaantii ilahay buu kusoo celceliyey uma qaala wuxuu ihi maa min shayin shay ma jiro kuntu aan ahaa lam arahu inaanan horu arag ilaa qad ra-aytu waan ku arkay fii maqaami haada xata aljannata wanaara jannada iyo naartiina ku dhaho walaqad uuxiya ilaya waxaa lee waxyooda anakum idinka tuftanuun in laydinku imtixaamayo fi lqubuur mithla aw qariiba min fitnati dajaal mid lamida ama ku dhow ayuu yihi fitnada dajaal laa adri garan maayo aya daalika qaalat asmaa labadaa asmitay tidhi ma mithla bay tihi mise qariiba bay tihi yuuta axadukum midkiin baa ayaa loo imanayaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa maa cilmuka aqoontaadu maxay tahi bihaada rajuli aad u leedahay fa ama almu'minu miya aw ilmuuqinu laa adri aya dalika qaalat asmaa fayaquulu wuxuu odhanayaa huwa muxamadun weeyaano rasuulu llaahi weeye jaa-anaa waa noola yimi bilbayinaati waalhudaa faajabnaa waa rumaynay waa ajiibnay wa aamanaa waa rumaynay watabacnaa waa raacnay marka halkaa waxaynu ka deliishanay xadiidku marka horeynu soo maray maxaynu ka deliishanay cabdalla huwa muxamadu rasuulu llah jaaءana biاlbayinaati wاlhudaa faajabna waaamana waاtabacna naam alqadr اlmujzi fi macrifati الnabiyi alayh الsalaatu wasalaam alwaajiba qadarka qofka ka gudaaya macrifada ama garashada rasuulka inuu garto ay tahay ee waajibka ku ah fa yuqaalu waxaa la odhanayaa nam seexo saalixan xaalo atay mid wanaagsan faqad calimnaa waan ogeyn in kunta la mu'minan muumin inaad tahay wa ama almunaafiqu miya aw ilmurtaabu laa adri garan maayo aya dalika qaalat asmaa fayaquulu wuxuu odhanaya laa adri garan maayo wuxuu yahay garan maayo samictu naasa dadka ayaan maqlo yaquuluuna shay-an shay leh faqultu ana waa ka daba idhi oo arrin aniga markaa iimaanigaaba ma ahayn marka iqnaaga waxaa la yidhaahdaa oo miir doorsoonka dhamayska tirana waysada waa buriyaa laakiin khashyiga oo ah qofku haddii uu dawaqo oo u diido laakiin weli waxuu kala garanayo waysadu ka buri mayso oo asmaa radia allahu canha waysadu kama aanay burin dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana gadaashiisa ay ku tukanaysay baabu masxi ra'si madaxa masixitaankiisiba uu baabya kullihii dhammaantiiba la masaxo madaxa oo dhan liqowli llaahi tacaala qowlka ilaahay baa u daliila uu yihi wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiina masaxa waqaala wa qaala ibnu lmusayib wuxuu yihi almar'atu gabadhii bimansilati rajuli ninka oo kale weeye tamsaxu calaa ra'sihaa madaxeeda waa masaxaysaa macnaa dhammaantii wa su-ila maalikun maalik baa la weydiiyey ayujziu miyuu gudayaa an yamsaxa inuu masaxo bacda ra'si madaxa barhkii faxtaja wuxuu deliishaday bixadiidi cabdillaahi bni zayd xadiid cabdillaahi bni zaydna waa ka soo socdee dee waxaa ku sugan in madax oo dhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu masaxay ee barhkii aanu masixin qaala xadaanaa cabdillaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malik can camri bni yaxya almaazini can abiihi ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yihi licabdillaahi bni zaydin wuxuu ku yihi wahuwa cabdillaahi bnu zayd waa jaddu camri ibnu yaxyaaye tastaiicu ma awoodaa an turiyanii inaad itusiso kayfa kaana siduu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yatawada-u mid u weysaysta taa waxaa laga qaadanayaa ardaygu hadduu sheekhiisa su-aal weydiinayo si ladifan inuu u weydiiyo oo muu odhan amar muu siinoo muu odhan arinii itus kayfa kaana rasuulu llahi yatawada ee hadalkaa ladifan buu kula hadlo waxa uu yihi sheekh ma awoodaa ama ma kartaa an turiyanii kayfa kaana rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam yatawada waxaanu ficilka markaa u doortay liyakuna ablaga fi الtacliim waayo hadduu afka uga sharaxo iyo haddii tusaale uu ku tusiyo weysadii rasuulka inuu markaa tusaale ku tusiyo ayaa fiican atastaiicdana markaa waxa uu ku keenay de waxaa dhici karta isagoo sheekiisani masaladaasi hore u hayey inuu ilaabi baaba dhici kartaba faqaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu zaydi nacam haa waan awoodaa fadacaa bimaa'in biyo ayuu u yeedhay faafraga calaa yadayhi labadiisa gacmood buu markaa ku gembiyey weelkii faraa ma dhex gelin ama gacmaha ee dhinaca ama qarqarka ayuu kaga shubtay fagasala waa meedhay miratayni laba jeer uma dabeetana madmada waa luqluqday wastanhara halaathan markaa dee meesha waxaa ku qarsoon wastanshaqa mar haddii istinhaar la sheegay oo adde soo celinta biyihii sanka galay dee waxaa taa ka laazimaysa inuu istinshaaq sameeyo biyo marka hore sanka uu geliyey ila biyahani sanka hore ugumay sii jirina waa kuwo waxa weeyaan uu marka hore sankiisa uu geliyey uma madmada wey riwaayaadka qaarkoodna waaba ku cadday waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday baa meesha ku jirta wastanhara biyihii sanka markaa uu geliye buu soo celiyey halaathan saddex jeer uma dabeetana hasala waa meedhay wajahahu wejigiisii halaathan uma hasala waa meedhay yadayhi labadiisii gacmood maratayni maratayni laba laba jeer buu meedhay midba laba jeer ila lmirfaqayni ilaa labada suxul uma masaxa waa masaxay ra-sahu madaxiisuu biyadihi ku masaxayo biyadayhi labadiisa gacmood ku masaxayo fa aqbala bihimaa waa la qaabilay oo xagga hore ayuu ka keenay ama xagga hore ayuu usoo kaxeeyey wa adbara waana la daba jeediye bimacnaa xagga dambe ayuu u kaxeeyey badaa wuxuu ku bilaabay muqadami ra'si madaxiisa xagga hore xataa dahaba bihimaa ilaa uu geeyey ilaa qafaahu qadaadkiisa uma radahumaa dabeetana waa soo celiyey ila almakaani meeshii buu kusoo celiyey aladii badaa minhu uu ka bilaabay ayuu kusoo celiyey uma dabeetana gasala waa maydhay rijlayhi labadiisa lugood ayuu maydhay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa awalan inay tahay mustaxaba mid sunnaha qofku marka uu weyseysanayo weelka intaanu gacmaha dhex gelin horta inuu labada gacmood uu maydho walow hurdabayaanu markaa kasoo kicine waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa madmadada iyo istinshaaqa in la kulminaayo min karfatin waaxida oo axaadiista markaa kala tafriiqinaysa marna luqluqashadaa loo darsanaya marna sandaarsigaa loo darsanaya waa axaadiid aan ansixin hal sacaboo biyoo la qaaday ayuunbaa badhna afka lagaga tegayaa badhna waxa weeyaan sanka la gelinayaa kadibna laga soo celinayaa waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa sida u baabaystay alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala in madaxa oo dhan la wada masaxo waana masale markaa ahlucilmigu ay isku khilaafaan khilaafkoodana waxaa sabab u ah ba'da aayadda ku jirta uu keenay wamsaxuu biru'uusikum ba'daasi ma ba zaa'ida ba dee macnuu wuxuu noqonayaa madaxa masaxa oo madaxii oo dhana mise ba'daasi waxa ay noqonaysaa ba tabciid ama badh faa'iideyso oo yacni bacda ru'uusikum masaxa weeyaan macnuhu madaxiina badh ka mid a labada qowlba waa la yidhi qolooyinka markaa yidhi madaxa barhkiibaa lagu gaabsan karaa iyaga laftooda waa iskhilaafeen qolo yidhi ugu yaraan rubicii waa in la masaxo iyo qolooyin yidhi yani xataa shacra waaxida hal tin hadduu sidaa biyo u mariyo masxu ra'sigii intaasi ayaa uu ku xaasilayaa laakiin sidaad aragta bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu rajaxayaa in madaxa oo dhan la wada masaxo sababta markaa taa uu rajaxayaana waxa ay tahay ba'da markaa ayaa uu leeyahay ba'dani maaha tabciidiya culamaau luga qaarkoodna waaba diideenba inay ba'du litabciid ay ugu soo aroorto fii lugati alcarab waaba diideenba oo ba'da aayaddan ku jirta wamsaxuu biru'uusikum waxay la mid tahay yadanta ku jirta famsaxuu biwujuuhikum oo markaa waa zaa'ida ba'daasi oo ma faa'iideyneyso in wejiga barhkii la masixi karo ee wejiga o dhan de waa in la wada masixo marka la gebagabaysanayo wamsaxuu biruusikum iyaduna waa lamid ta kale waxay yidhaahdeen aayadda qur-aanka haddii ay muxtamil taho labada macnoba ay aqbali karto in madaxa barhkii la masaxo iyo in madaxa oo dhan la wada masaxo sunada rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ayaa fasirtay rasuulku ficil ayuu ku fasiray sida xadiidu cabdillaahi bni zayd oo aynu akrinay ku cad oo madaxa oo dhan ayuu wada masaxay haddaba waxa isweydiin leh rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaatay annahu masaxa bacda الra'si inuu madaxa barhkii masaxay ma ka sugnaatay oo madaxa o dhan aanu wada masixin waxaa rasuulka ay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam iyadoo madaxa cimaamadi ay saaran tahay inuu fooda masaxay dabeetana inta kale intii arsanaydna cimaamada dusheedii uu masaxay xadiidka imaamu muslim ayaa raximah llahu tacaala saxiixiisa ku wariyey laakiin xadiidkaasi dee tusin maayo madaxii oo bannaan in barhkii la masixi karo ee waxa uu tusinayaa uun madaxa haddii cimaamad ama wax lamidi ay ku duuban tahay inta muuqata inta la masixo inta kale masixitaankeediina in lagu dhamaystiri karo in waxaa ku duuban markaa dushiisa la masixo taasunbuu xadiidku daliilu yahay laakiin daliilu ma aha aliktifaa bimasxi bacdi ra'si oo qura axaadiid baa markaa jirta xadiidkaasi ka sariixsan yaana masalada kaga cad oo tusinaysa iyadoo cimaamadiba aanay saarayn in rasuulku alayh الsalaatu wasalaam madaxa barhkii uu masaxay oo fooda un uu masaxay ilaa markaa saddex xadiid baa jira mid waa mursalu caطa imaamu shaafici ayaa raximah اllahu tacaala wariyey kaa marka waxaa lagu cileeyey inuu yahay mursal waxa abu dawuudna uu wariyey min xadiidi anas ibni malik radi allahu canhu in saasoo kale madaxa barhkii rasuulku uu masaxay isagoon cimaamadan ku dhamaystirin xadiidka anasna markhaati xoogeeye uma noqon karo mursalka caطa sababta aan ugu noqon karna waxay tahay sanadkiisu laba cilo ayuu leeyihi waxaa sanadkiisa ku jira nin la dhaha cabdilcaziiz ibnu muslim oo majhuul ah waxaa kaloo sanadkiisa ku jira abu macqil nin la yidhaah oo isaga laftiisuna majhuul ah nimaan la garanahayn walihadaba imaamu dahabi raximah llahu tacaala iyo ibnulqaطaanba waxa xadiidkan ay ku cileeyeen bijahaalati abi macqil ayay ku cileeyeen xaafid ibnu xajar laftiisuna kitaabkiisa talkhiis alxabiir waxau yihi fii isnaadihi nadar waxaa kaloo lamida xadiidka almugiira ibnu shucba xadiid saddexaad ah oo isaguna tilmaamaya in rasuulku alayh الsalatu asalaam uu ku gaabsaday in madaxa waxa weeyaan barhkii uu masaxay marka xadiidka mugiira ibnu shacban shucbana sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim ibn abi yaxya oo isaguna matruuka sida imaamu axmed raximah llahu tacala uu leeyahy bal kadaaba sida uu yihi ibnu maciin marka calaa kuli xaal ma jiro wax ansaxay oo ku ansaxay in rasuulku alayhi salaatu salaam madaxiisa oo banaan berhkii uu masaxay marka waxaa waajib noqonaysa in ficilka rasuulka ee aayadda bayaaminaya fasiraya la qaato oo ay waajib tahay in madaxa oo dhan la wada masaxo saas ayaa waajiba masxu ra'si waxa weeyaan kullihi madaxa oo dhan in la wada masaxo oo masxulbacdigu laa yujzi qofka ka gudi maayo oo ilaahay baa ina amray madaxa inaynu masaxno sidii loo masaxayana rasuulka ayaa ina baray calayhi salaatu wasalaam oo ah madaxa oo dhan in la wada masaxo qadiyadda kale xadiidka ku jirtaa waxay tahay ila lmirfaqaynidaas hore ayaynu usoo sheegnay in mirfaqu ama suxulku uu ku jiro inta la maydhaayo oo ilaadu ay tahay bimacnaa maca inay maca la macno tahay oo xadiidku uu la macnayo ama aayaddaniba aayadda kale ilaahay uu yidhi walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum ay maca amwaalikum oo ilaadaas waa bimacnaa maca meelo kaloo badanna qur-aanka waa kaga soo aroortay haddii la yidhaha waa mujmalo de ilaada in sideeda loo daayo iyo in bimacnaa maca lagu fasiraba aayadda waa ixtimaashaa waxay leenahay ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa bayaamiyey sida muslim warey min xadiidi abi hurayra fagasla yadahu xataa ashraca fi lcadud gacanta ayuu maydhay ilaa cududda waxa weeyaan maydhistii uu gaarsiiyey cududaba uu bilaabay qaybo kamida inuu maydho markaa suxurku inta uu maydhay ayuu ku jiray in ilaadani ay tahay bimacnaa macana aymo badan ayaa sheegay haddii xataa ay wejiye kale ixtimaashana sunada rasuulka ayaa bayaamiso isxaaq ibnu rahawey wuxuu yihi ilah fi laaya yaxtamil an takuna bimacna algaaya waan takuna bimacna maca fabayanat الsunaة anaha bimacna maca saas ayuu yihi imaam shaaficina wax ijmaac u eeg baabuu soo naqliyey in labada suxulinta la maydhaya ay ku jiraan oo laa aclam mukhaalifa fi iijaabi dukuli اmirfaqayni fi lwudu ma ogi buu yihi cid khilaaftay in labada suxul inta la maydhayo marka la weysaysanayo inay kamid yihiin marka kolley zufar baa dee laga soo naqliyaa inuu yihi labada suxul inta la maydhaayo kuma jiraan inta waajibkaa in la maydho daahiriyaduna dabadiiba markaa ay madhabka iyaguna ay sheegeen marka wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar dee zufar wuxuu noqonaya ciddii ka dambeysayba ijmaacaasi uu soo naqliyey shaafici raximah llahu tacaala kuwa markaa loo xujaysto ayaa u noqonaya baabu gasli rijlayni labada lugood maydhistooda ayuu baabya ila lkacbeyni ay maca alkacbeyni oo labada kuraamood inta la maydhaya ayay ku jiraan oo masalada hore ayuun bay la macnayeen qala xadaثana musa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaثana whayb whayb ibnu khalid albahili an camrin can abihi wa camr ibni yaxya qala shahidtu camr ibna abi xasan oo sa'la weydiiyey cabdالlahi bna zaydi can wuduءi nabiyi salى اllahu عalيyh wasalam fadaca waa u yeedhay bitawrin buu u yeedhay midiibad min maain biia fatawadaأa lahum waa u weysaystay wuduءa nabiyi ay ka wuduءi nabiyi salى اllahu عalيh wasalam faakfa waa kusoo gembiyey calaa yadihi gacantiisa min atawri midiibadii buu kaga soo biyii ku jiray ayuu kusoo gembiyey min maai tawr fagasla waa meedhay yadayhi labadiisi gacmood halaaan saddex jeer uma adkala yadahu gacantiisii uu geliyey fi tawr famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaars waa sanka ayuu biyii geliyey wastanhara waa soo celiyey halaaa kharafaat oo waxa weeyaan karfo kastana dee labaduba labadaba waa ka dhexaysay oo qeybna afku kaga tegayey qeybna waa sanka ayuu gelinayay uma adkala yadahu gacantiisii buu geliyey weelkii fagasla wajha wejigiisii u meedhay halaaan uma gasla yadayhi labadiisi gacmood buu meydhay maratayn laba jeer ila lmirfaqayni ilaa labada suxul uma adkala yadahu gacantiisii buu geliyey famasaxa ra'sahu madaxiisii uu masaxay faaqbala bihimaa labadii gacmood buu lasoo qaabilay wa adbara waana la daba jeediyey maratan waaxida uma gasla waa meydhay rijlayhi labadiisii lugoodna ila alkacbayni buu meydhay marka xadiidku waa xadiidkii hore inoo soo maray waxaa markaa uu daliil u yahay labada lugoodna ila lkacbeyni la maydhayo ilaadaasina waa bimacnaa maca oo labada kuraamood inta la maydhaayo ayay ka mid yihiin oo xadiidka abu hureyre muslim uu warinaya ayaa tilmaamay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aantana uu maydhay ficilka rasuulkuna wuxuu tafsiir u yahay aayadda qur-aanka baabu isticmaali fadli wuduءi nnaas dadka weysadooda wixii ka soo hadhay in la isticmaalo ayuu u baabi oo weelkii dee ay ka weysaysteen dee gacmahaba ay ka dardarsadeen weel af banaan haddii qofku uu ku weysaysanayo dee waa dardarsan karaa markuu labada gacmood marka hore uu maydho oo biyuuna saa mustacmal ku noqon maayeen marka hadduu biyo weelkaa kaga tago qof kalena waa ku weysaysan karaa wa amara waa faray jariir ibnu cabdillaahi ahlahu reerkiisii wuxuu faray ama qaraabadiisii an yatawada-uu inay ku weysaystaan bifadli siwaakihi cadcadaygiisa biyihii ka soo hadhay markaa marka uu cadaydo ayaa cadayga biyo uu dhex gelinayay marka waxaana dee shakila-aana inuu cadaygani yahay mid uu ku tahaaro qaatay oo rasuulku waa ka yidhi asiwaak maطharatun lilfami mardaatun lilrab marka cadaygaa uu rasuulku ku tahaaro qaatay biyihii uu dhex geliyey may noqon biyo mustacmala olamar maadaama cadaygan tahaaro lagu isticmaalay biyihii uu dhex galayna waxa ay noqonayaan mustacmal cafwan saxaabigani cadaygii biyaha uu dhex geliyey lama odran maadaama cadaygani mustacmal uu ahaa biyihii uu dhex galayna mustacmal bay noqonayaan bal biyihii cadaygii uu ku cadaynaya marba uu dhex gelinayey ayaa uu leeyahy iskaga weysaysta marka taasina waxaay dee daliil u noqonaysaa inaanay noqon ahayn markaa biyahaasi shay mustacmala inaanay noqon ahayn haddii markaa hore loogu weysaysto laga dardarsadayna waa sidaas oo kale un qaala xadaanaa aadam qaala xadaanaa shucba qaala xadaanaa alxakam qaala samictu aba juxayfa yaquul kharaja calayna waxaa nagu soo baxay rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam bilhaajirati waktigii duhurka ayuu nagu soo baxay fautiya biwuduin biwaduin biyo uu ku weysaysta ayaa loo keeno fatawada'a waa weysaystay fajacala annaasu dadkii waxay bilaabeen ya'khuduuna inay qaataan min fadli min fadli wuduu'ihi weysadiisa wixii ka soo hadhay oo macnaa biyihii ka daadaadanaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam fayatamasaxuuna bihi waa isku masaxayeen iyagoo ka barakaysanaya ka barakaysiga noocaasiina dee rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu u gaar yahay ayaa hore aynu u sheegnay waayo cid kaloo saxaabadu sida ay ku sameeyeen rasuulka dabadi ayaa jirin fasalla nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa tukaday aduhra salaadii duhur rakcateyn waalcasra salaadii casrna waa tukaday rakcateyn wa bayna yadayhi canazatun rasuulkana calayhi salaatu wasalaam hortiisa waxaa taallay ul murjin afka hore ku lahoo sutro uu ka dhigtay rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka xadiidkan iyo axaadiidta soo socotaba waxaa alimaam albukhaariyu raximah llahu tacaala uu ku radiyey qolooyinka yidhi biyaha tahaaro loo isticmaalay waa najaas waana qowl marka waa riwaaya can abi xaniifa iyo asxaabtiisa qaarkii qaarkood waana qowl markaa marduud oo baila in la idhaha biyahaasi tahaarada lagu isticmaalay oo طahaara dee fi fi lxadaث waa najaas in la idhaha waa baطil oo rasuulku biyihii ku weysaystay dee jirkiisa maray ayaa saxaabada ridwan ullahi calayhim ay ismarinayeen haddii biyuhu isticmaalkaa طahaaro lagu isticmaalo ay ku najaasoobayaanna dee saxaabadu najaaso ismay marmariyeen lamana odhan karo tani rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay u gaar ahayd oo dee alaslu waa cadam اlkhusuusiya asalku waa inaanay u gaar ahayne dee ummadiisuna xukunka ay la wadaagto qofka ilaa rasuulka ayay u gaar ahaydna de isaga ayaa daliil gaara laga rabaa oo masaladaasi uu u daliishanayo amaa biyahaasi ma noqonayaan kuwo mustacmal oo dee daahira laakiin aan waxba daahirin taasi waa masalo kale oo iyadu soo socoto insha allahu tacala halkeeda aynugu tegi doono lakiin axaadiidtan wuxuu u daliishanayaa biyaha tahaaro lagu isticmaalay inay yihiin biyo waxa weeyaan daahira oo aanay ahayn waxa weeyaan najaas oo qoladaasu ku radinaya wa qaala abu muusa wuxuu yihi alashcariye daca nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yeedhay biqadaxin oo fiihi maaun biyo ay ku jiraanoo fakasala waa maydhay yadayhi labadiisii gacmood ayuu maydhay wajaw iyo wejigiisii ayuu fiihi qadaxa ama dee weelkaa wax lagu cabo ee dee hadhuudhka oo kale ah uu ku maydhay wamajja fiihi biyana waa ku tufay uma qaala lahumaa dabeetana waxa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadooda waa abu muusa iyo bilaal xadiidku isagoo mutawala ayuu inoo iman doona isagoo aada u dheer abu muuse iyo bilaal wuxuu ku dhi shrabaa minhu caba manaa waa weelkii uu rasuulku dhexdiisa ku weysaystay weliba uu ku tufay uhi biyaha ku jira caba wa afragaa shuba calaa wujuuhikumaa wejiyadiinana ku shuba iyo wa nuxuurikumaa dee dhuumihiinana ku shubo mid waliba dhuuntiisana ha ku shubo marka taasina waxay daliil u tahay inay biyahaas yihiin daahir haddii ay najaas yihiin dee rasuulku saxaabada najaaso ma waraabiyeen biyaha uu ku tahaaro qaatay haddi ay najaas yihiin caba oo isku shuba ma yidhaahdeen qaala xadaanaa caliy bn cabdillaahi qaala xadaanaa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibn cabdiraxman ibni cawf qaala xadaanaa abi can saalix can ibni shihaabin qaala wuxuu ihi akhbaranii maxamuud ibnu rabiic qaala wuxu uhi wahuwa maxamuud ibnu rabiic aladii kii weyaan maja uu tufay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fii wejhi wejigiisa biyo uu ku tufay wa huwa gulaamun isagoo inan yara min bi'rihi biyahaasoo rasuulku ceelkoodii ceelkii maxamuud ibnu rabiiciyo uu marka hore ka keenay waxaa xadiidkaasi hore uu inoogu soo maray baabu samaaci sagiir qofka yar goormaa samaac loo qoraya xadiidka inuu maqlay oo hadhow toolo uu sii warin karo wa qaala curwa wuxuu yihi can ilmiswar wagayrihi gayrkaasina waa sida waxa weeyaan insha allahu tacala inoo iman doonto waa marwan ibn اlxakam fi kitaabi shuruud ku iman doonto can ilmiswar wagayrihi ay marwan ibn اlxakam yusadiqu waa rumeynaya kulu waaxidin mid kasta oo minhuma labadooda kamidi saaxibahu buu rumeynaya wuxuu lahaa warku waa sidaa uu u sheegay waidaa tawadaa anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku markuu weysaysto kaaduu waxay ku dhowaanayeen saxaabadii yaktatiluuna inay isku dilaan calaa wudu'ihi manaa calaa ahari wudu'ihi raadkii markaa weysadiisa ka hadhay iyo biyihii ka daadanayay ayaa ay ku dhowaanayeen inay saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ay isku dilaan waa kala boobayeen mid waliba wuxuu doonaya inuu ismariyo oo oo ka barakaysto taasina waxaa xataa gaaladu ay u daliishadeen curwa ibnu mascuud athaqafi oo dee reer maka ay soo dirsadeen markii quraysh uu ku noqday idha bal ka warran maxaad soo aragtay waa kii yihi boqorro badanna u tegayo weli ma arag macnaa qof asxaabtiisu ay uga weyneyn badan yihiin maxamed markaa sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u weyneynayeen ayaa xadiidkani uu daliil u yahay ee ay uga barakaysanayeen taasina waxay daliil u tahay dee biyaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku weysaystay ee dee ah mustacmal fii tahaara kuwa tahaaro lagu isticmaalay inay daahir yihiin hadday najaasihii saxaabadu ismay marmariyeen qala xadaثna cabdالرaحman ibn yunus qala xadaثna xaatim ibn ismaaciil can اljacd qaala samictu waxaa maqlay asaib ibn yaziid oo yaquulu leh dahabat bi waxaa ila tagto ay kaxaysay khaalatii ilى nabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ayay ii geyso faqaalat waxay tihi ya rasuula اllah ina bna uktii walaashay inankeedu waqicun waa ay wajicun waa mid xanuunsanayo wey waa bukaa famasaxa ra'sii madaxayga ayuu masaxay wadacaa li wuxuu igu duceeyey bilbarakati buu igu duceeyey uma tawada waa weysaystay rasuulkiio fa sharibtu waan cabay min waduuihi biyihii uu ku weysaystay baan wax ka cabay dee uu ka dardarsanayay ama min nacam uma qumtu waan istaagay khalfa dahri rasuulka dhabarkiisa ayaan istaagay fanadartu waxaan agay ilaa khaatami nubuwa yanaa shaambadii nebinimada bayna katafayhi bayna katifayhi taasoo ku taalay labadiisa garab dhexdooda oo mitla ziri اlxajala oo ah waxa weeyaan sida bandhalka ba bandhalka guryaha markaasi la qurxiyey marka alxajala waxay ahaayeen guryo markaa la qurxiyo oo dhar ama maryo iyo daahye lagu xidho daahyadaasi oo lahaa guntimo guntimahaasi oo ay raacaan sidaas oo kale azraar oo jamcu zirina baldhama ayay lahaayeen markaa baldhamada ay leeyihiin daahyadaa guryaha lagu xidhaa ayaa ay shabahaysay ama ay la mid ahayd calaamadda waxa weeyaan nubuwada ee rasuulka calayh salatu asalaam labada garab dhexooda kaga taalay sidaa waa len waxaa kaloo yidhaha alxajal waxaa looga jeedaa tayr macruuf oo alyacquub magaciisa la idhaahdo marka shimbirka mila ziri alxajala alxajala shimbirka la idhaahdo beedkiisa oo kale ayay ahayd oo ziri bimacna albayd weeyi taasi ayaana raajixa de xadiid kale waxaa ku timi oo insha allahu tacala inoo iman doona fii baabi sifati nabiyi salى اllahu alayh wasalam mila baydat اxamaama shimbirta xamaamka la yidhaahdo beedkeeda oo kale ayaa calaamadda waxa weeyaan nubuwada ee rasuulka labada garab dhexooda kaga taalay ay ahayd marka taas ayaa raajixa xadiidku markaa waxa uu daliil u yahay mas'aladii hore uun oo biyihii rasuulku alayh الsalaatu salaam uu ku weysaystay ayaa saxaabigan yari uu cabay haddii markaa ay najaas yihiinna muu cabeen dee najaastu waxa weeyaan waa xaaraan shay kastoo najaasi waa xaaraan oo ma banaano cabistiisu wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kair